wararka ka imaanaya ismaamulka gagameega ee ka tirsan dowladda kenya ayaa waxay sheegayaan in tuulada maslaaba oo hoos tagta degmada maleeva ismaamulkaasi lagu dilay laba ruux oo xoolo dhaqata ah kuwaasoo lagu eedeeyey inay xoolo xadeen xogaha qaar ayaa waxay tilmaamayaan labadan ruux ay u dhinteen jirdil loo geystay iyadoona meydkooda lagu tuuray afaafkooda ee guriga uu degan yahay ku-xigeenka guddoomiyaha degmadaasi dadka ku dhaqan tulada maslaaba ayaana lagu eedeynaya dilka shakhsiyaadkani dad goobjooga yaalla ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in kadib markii raggan siaar xandaraa loo jir dilay isla markiiba la geeyay isbitaal ku yaala magaalada si halkaasi loogu dabiibo dadka deegaanka ayaana waxay raggan uga daba tageen isbitaalka iyagoona halkaasi ka soo saaray meedkoodana ku tuuray bannaanaha gaar ahaan guriga guddoomiye ku-xigeenka booliiska magaalada ayaa waxay sheegeen dilka raggan loo geystay ay ka dambeeyaan dadka deegaanka iyagoona sheegay inay sameynayaan baaritaano dheeri ah oo ay ku soo qabanayaan dadka sida gaarka ugu dambeeya dilka raggani waxayna amara dul dhigeen dadka ku dhaqan tuulada maslaaba dilalka noocan ayaa waxay inta badan ku soo laalaabteen tuulooyinka iyo magaalooyinka ismaamulada dalka kenya iyadoona aysan jirin wax tallaaba oo arrinkaasi xakameynayo oo ay qaaday dowladda kenya amniga guud ee waddankaasi ayaana faraha ka baxay muddooyinkii dambe